بسم الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين درسنا وحكب بلابنيا آية اللباتنية سديدات من سورة إبراهيم قال تعالى ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار إلى آخر الآيات وعن كسو جرني في تفسير سورة إبراهيم قال تعالى إلهي وحير سبحانه وتعالى ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا ألم تر مواد أجيد مواد أركين أجيد ألم تر مواد أغين waxay ka dhigan tahay alaa tacjab ma yaadan la yaabayn yaa lala hadlayaa alam tara waa qof kastoo in lala khidaabo u suubada ayuha saamic qofka maqlayow ma waadan u jeedin nebigana calayhi salaatu wasalaam way ku socotaay waa la soo marsiiyey alam tara ma waadan u jeedin oo ogeyn ila aladiina kuwa baddeluu beddel qaatay baddeluu kuwa ku beddel qaatay nicmata allaahi ilaahay nicmadiisa kufraa gaalnimo ilaahay nicmadiisii bay waxay ku beddesheen oo ku beddel qaateen gaalnimo kuwaasi nicmadii ilaahay bay dooriyeen gaalnimo iyo beenin bay ku dooriyeen waxay ku soo degtay baa la yidhi qoladii kufaaru maka gaaladii makaad cid kastoo la midana waa la mid ilaahay baa qoladaa wuxuu dejiyey xaramkiisii aaminka ahaa nolol waasaca iyo waxaa la siiyey barwaaqo nebiyullaahi moxamed baa laga soo dhex saaray calayhi salaatu wasalaam markaasay intaasoo nicmo loo galay qadarkeeda iyo sharafteeda iyo mudnaanteeday garan waayeen markaasay ka gaaloobeen markaasay beeniyeen alam tara ma waadan u jeedin ila aladiina kuwa baddeluu beddel qaateen beddeleen nicmatallaahi ilaahay nicmadiisii kufran gaalnimo gaalnimay nicmada ilaahay ku beddel qaateen oo waa xalluu dejiyeen qowmahum qoomkoodii daaralbawaari halaagga daartiis qoladaa markay beeniyeen abaar iyo dhibaato ayaa lagu riday waa xalluu dejiyeen qowmahum qoomkoodiina daaralbawaari halaagga daartiis daarulbawaartaa waa xaggee ku bayaani jahannama jahannama dejiyeen daaralbawaar jahannama ah daaralbawaartaas yaslownahaa xaalay galayaanoo ku gubanayaan gelid iyo gubasho wada socotaa ee yaslaada loo isticmaala yaslownahaa xaal ay gelayaan oo ku gubanayaan wabiisa waxaana baas lahaaday alqaroor meel lagu sugnaado iyadaa u baas lahaatay jahannamo meesha la yidhaahdo saa'at mustaqara wa bi'sa alqaraar taa weeyaan oo wajacaluu yeelay lilaahi ilaahayna andaadaa u yeelay oo halkaa haddaa la socodsiisay badaluu nicmatallaahi kufra oo waaxalluu qowmahum daara bawaar oo wajacaluu lilaahi andaadaa ilaahayna waxay u yeeleen andaad ayay u yeeleen kuwa shuraka ah maxay ugu yeeleen liyudiluu inay dhumiyaan dadka can sabiilihi ilaahay waddadiis waxbay caabudeen oo ilaahya ku sheegeen asnaam ah waxay sidaa u samaynayaan oo andaadda u sameeyeen dadka inay ka dhumiyaan ilaahay diinkiisa oo ka ilduufiyaan qul waxaa dhahdaa nebiyullaahi moxamedo calayhi salaatu wasalaam tamatacuu iska tamatucoo iska raaxaysta fa inna masiirakum marjiciin ila annaar naar intay ka abu ahaa raaxadaani mar haddii cadaab iyo oohin iyo xanuun ka dambeeyo waxba tari mayso tamatacu iska tamatuca iska raaxays adduunkan dha- macmacaankiisa iyo dhaldhalaalkiisa iskaga tamashleey maxaa yeelay marjiciinna iyo meesha laydin naqayo oo aad u hoyan doontaan waa cadaabu jahannam marka waa waciid iyo goodi daran iyo tahdiid weeyaan waxba u tari maysa marka intaan yaroo maanta ay isleeyihiin raaxa haysataan mar haddii halkaas looga cadgoosanayo fa inna masiirakum ila annaar qoladaas saasaa la yidhi qul waxaa dhahdaa nebiyullaahi moxamedow calayka asalaatu wasalaam licibaadiya aniga addoommadayda waxaad u dhahdaa alladiina addoommadayda aamanuu rumeeyey iimaanka leh waxaad u dhahdaa wixii la dhihi lahaabaa kaa xadfanoo soo qadaranaysaa waxaad u dhahdaa amarkii keena aqiimu salaata ku dheh war salaada ooga wa anfiquuna ku dheh war wax bixiya wixii ilaahay idiin dhiibay wax ka bixiya intaa markaa ku dhahdid yuqiimuu waxay oogayaan markaa asalaata salaaday oogayaan wayunfiquu waxayna bixinayaan mimaa kii rasaqnaahum aanu ku arsaaqnay siran sir ahaan iyo wacalaaniyatan si muuqata labadaba bay u bixinayaan waxaa ku dhahdaa addoommadayda waa addoommada wanaagsan ee addoonnimada laga helay makhluuq oo dhan ilaahay baa le addoommadii weeye maca daalika kuwaani addoonnimada xaqeedii bay ka soo bixeen alladiina aamanuu addoommadayda kuwaasa waxaa ku dhahdaa salaada ooga wixii ilaahay idinku arsaaqayna wax ka bixiya markaasay yuqiimuu halkaasaa ugu jidhaa markaasay yuqiimuu waxay oogayaan asalaata salaaday oogayaan salaaddii faralka ahay sidai u fiicnayd bay u tukanayaan wa yunfiquu waxayna bixinayaan mimaa kii xaggii rasaqnaahum aanu ku arsaaqnay siran wacalaaniya siran infaaqa sirin sir bixinteed si hoose u bixinteed iyo wa infaaqa calaaniyatin si muuqata u bixinteed haadaa waxa weeyaan waa tafsiir la maray ama way bixinayaan mimaa rasaqnaahum siran musiriina xaalay yihiin kuway si hoosoo siraysiya u bixinaya wa calaaniyatan mucliniina xaalay yihiin kuwa muujinaya oo daahirinaya oo ismuujinaya oo haddii qofka loo ka baqayo in bakiil lagu sheego oo bakiil la moodo ama la moodo inuusanba sakada bixin waxaa fiican inuu si calaaniyaah oo muuqata inuu u bixiyo haddii kalena sadaqadiisa kaleo sunnaha iyo waxyaalaha ula baxayo si hoose inuu iskaga bixiyo hadba munaasabadu siday keentaba u bixinaya siran wacalaaniya in tubdu sadaqaat fa nicimaahi wain tukfuuha oo haddaad intaa qarisaan fuqarada siiyaan siisaanna iyana wata iyana wanaagsan wayunfiquu mima rasaqnahum siran wacalaaniya min qabli an yaatiya intuusan imaan horteed yowmun yowm yowmkaasoo laa baycun wax beec ah fiihi dhexdiisa uusan ahaanin walaa khilaalun wax saaxiibnimaana aysan dhexdiisa ahaanin intuusan imaan yowmu lqiyaama oo maalinkaa mar hadday timaado laa baycun fiihi weye min qabli an yaatiya yowmun laa baycun fiihi walaa khilaalun walaa khilaal khilaalku waa sadaaqnimada iyo saaxiibnimada wey shafaacada wax furid fido wax madax furasho iyo waxaasoo dhan ma yaallaan meesha arrimaha markii lagu dheeraaday kuwa sucadada ah ee wanaagsan axwaashooda kuwa ashiqada ahlunaarka axwaashooda waxaa lagu khatimayaa halkaa lagu soo afxirayaa in la sheego dalaa-il tusinaysa ilaahay subxaanahu wa tacaala jiritaankiisa allaha khaaliqaayoo xakiimka ah taas baa la sheegayaa marka ilaahay wuxuu yidhi allaahu ilaahay alladii allaha weeye khalaqa abuuray asamaawaati samaawaadka iyo waalarda ardooyinka toddobada samo saasaa iyaga inta badan loo jamciyaa samaawaat ardadana inta badan ifraadkaa weeye waalardu baa laga cabira ilaahay iska bilaabay oo abuuray wey isagaa iska ikhtiraacday iyadoo cid uga dayanaya isan jirin waxyaalahan kaleoo handasada adduunka jidha iyo injineerinka iyo waxaan kale oo socda sambal horaa laga fiirinayaa qaab horeo wax loo sameeyey baa laga fiirinayaa sidaanoo kale wax iigu dhis ama sidaanoo kale wax iigu qor ama sidaanoo kale wax iigu samee ama sawirkan baan kuu keensaday qaabkan iiga dhig waxaasay fiirsanayaan dariishada yar haddii la dhaho sameeya afarta dhinac bay ka istaagayaan qaabkeeday halkaa ka qaadanayaan ama albaab yara samee hadii la yidhaah ilaahay sidaa maaha waxa weeyaan khalaqa samaawaati walard badiicu samaawaati isagaa iska bilowday wey allahaas ilaahay kaa weeye cirar iyo dhulal buu abuur waanzala ilaahay waa dejiyey min asamaa'i xagga kore maa-an biyow ilaahay ka soo dejiye min asamaa'i xagga samada macnaha waa xagga kor baa looga jeedaa daruurta naga koraysa wey biyaa laga soo dejiye haddaa adigu daruurtii inta wax qalab duulaya raacdid aa kor ka madhid oo aa shishay ka madhid dee roobkii hoostaadu ka da-ayaa daruurtiina waa kaa hooseyn ka dhaca marka xaggan kaa koraysa wey hadda samada laguu sheegayo waanzala min asamaa'i maa-an fakraja ilaahay waa soo saaray bihi bidaalika almaa bisababi daalika almaa biyaha rabi soo dejiyey ilaahay wuxuu ku soo saaray min ahamaraati xaalow ka ahaaday mira xaggood risqaa macnaha sifadu hadday mawsuufka ka soo hormadho ucriba xaala ilaahay wuxuu ku soo saaray min ahamaraati xaalow ka ahaaday risqan oo waxay risqan oo min ahamaraati marka min aamaraati baa soo hormadhay risqigaasoo lakum idinka idiin ahaaday ka sife markii roobku do-o baa mirihii soo baxayaa oo risqigii soo baxayaa oo himaartii soo baxaysaa oo zarcigii soo baxaya addoommadii markaasi waxaas cunaya wasakhara waxaa kaloo ilaahay idiin sakhiray lakum idinka alfulka fulkiga waa doonyaha mufradkeedu waa fulki jamceedu waa fulki fulkin weeyaan ilaahay fulkigaasu idiin sakhiray litajriya inay dareedho filbaxri badda dhexdeeda waxa weeyaan badday ku dhex soconaysaa doontu inay dareedho biamrihi xaal ay ku sugan tahay biamrihi xaal ay ku dareyso ilaahay amarkiisa litajriyadaas baa ka xaalaynaysa inay dareedho filbaxri biamrihi xaal ay ku dareereyso ilaahay amarkiisa iyo idankiisa doonti biyihii haddaa dhagax yara ku tuudhid dhagaxaasi waa isi sii daynayaayoo hoos buu aadaya intaas oo tan doon wada ama markab wadana biyihii ayay saa u dul sabaynaysaa ilaahay awoodiisa litajriya fi lbaxri biamri bal u fiirsoo haddee doontii biyay ku socotaa ina ina asafiinata laa tajri cala alyabasi meel engegan oo qallalan dee doon iskagama socoto biyay ku dhex soconaysa taasna ilaahay baa idin sakhiray waa nicmo kale doontaani maxay wadaa bucsharadii iyo badeecadii iyo alaabtii bay idiin wadaa min beledin ilaa beled magaalo ilaa magaala u wadaa gobol ilaa gobol qaarad ilaa qaarad bay alaabtaa wadaa waxaas la haysoo dhan baa lagu keenayaa badankooda wasakhara ilaahay wuxuu kaloo idiin sakhiray lakum idinka alanhaara webiyaasha webiyaashu waa biyo macayn sida badoo kale ma waa laga cabayaa xoolaha laga waraabsanayaa zarcigaa laga beeranaya waxaan laisku wada hayso dowladuhu waa webiyaasha biyahoodiiyo beeraha iyo khayraadka ku bixi lahaa wakaas wasakhara waxaa kaloo ilaahay idiin sakhiray lakum idinka dadow ashamsa qoraxda iyo walqomara dayaxa oo lai tilmaamayo qoraxda dee samada afraad dayaxuna samada koowaad ashamsa walqamar qoraxda iyo dayaxa ilaahay idiin sakhiray daa'ibayna xaalay yihiin kuwa daa'imaya oo joogto ah oo iska dareeraya nadaam bay ku socdaan ma noogayaan saas isku daba socdaan dayaxiiyo qoraxdii noloshiinnaa ku xihan qoraxdii baa marna wax ku arkaysaan mar dayaxii baa imaanaya nidaamku saasuu ku soconaya wasakhara lakum ashamsa waalqamara daa'ibayn iyagoo ah baa ilaahay saa idinku sakhiray subxaana wa tacaala daa'ibku waxa weeyaan muruuru shay shayga maridiisa daa'ibayn xaala yihiin kuwa saa u soconaya iska jo joogto u soconaya caadadoodii rismiga ahay saa ugu dul soconaya daa'ibayna xaala yihiin wasakhara lakum ilaahay wuxuu kaloo idiin sakhray bal nicamta ilaahay laynoo galay tira badnaanteeda ilaahay wuxuu kaloo idiin sahlay alleyla habeenka iyo wannahaara maalinta habeenkii dadku waa xasilayaan salalagtii iyo maaragtay orodkii maanta ma jiro saasaa si xasiloon dadku uu hoyanayaan maalinkiina ilaahay baa idiin sakhirayo macaashkii iyo noloshii baa raadinaysaan iyo nolol maalmeedka iyo nidaamyadaas kanna waa la jiibsanayaa waa la nasanayaa kanna noloshii baa loo shaqaysanaya ilaahay baa labadaasna siiyey wa aataakum ilaahay wuxuu kaloo idin siiyey min kulli maa shay dhammaantii sa'altumuuhu ilaahay aw su-aalateen wax kastoo aad ka codsateen oo ka tuugteen oo ka barideen ayuu ilaahay idin siiyey oo aada u baahan tihiin oo ilaahay aad weydiisateen oo see ah wax kastoo nicmo hadda aa haysatid oo halka aad la fadhidid maadaa ilaahay weydiistay bilisaani alxaal ow bilisaani almaqaal ama lisaanulxaal baa haddee lagu weydiisay ama lisaanulmaqaal oo qofkii codkii inuu ilaahay baryado ama dee qofkuba iska baahi socoto baahna iska ahoo waxa weeyaan isagoo waxay ka dhiganta afkaba hadduusan ka dhihin inuu ilaahay ka baryayo ka codsanayo waxa iyo waxa u baahan yahay kaasaa ilahay iska siinaya subxaana wa tacaala wa aataakum min kulli maa sa'altumuuh min kullin qola akhriday wakaas markaase maada naafiye ka dhigay oo maa sa'altumuuh dhigay wain tacudduu haddaad tirisaan nicmat allaahi ilaahay nicmadiisa nicma taadii dheerayd la qoraya weeye nicmat allah ilaahay nicmadiisa haddaad tirisaan laa tuxsuuhaa ma koobaysa tirakoob kuma samayn kadhaan nicamta ilaahay weligiin ma xasrin kadhaan ma tira koobi kadhaan tirakoob la sameeyey baa nicmadu intaa ku noqota ma dhacayso wax la koobi kara maaha wain tacuduu nicmat allaahi laa tuxsuuha ina alinsaana ilaahay wuxuu yidhi kan insaan la yidhaahdo jinsulinsaan insaanba la daluumun waa dulmi badani kafaarun kufri badana ah fiir hadda meeshan alinsaan ismu jinsi wey insaan la daluumun dulmiga waxa weeyaan mid ku xeel dheeraada wey iyo wax dafirid oo daalim ah daluum ina alinsaana la daluum yuu dulminayaa naftiisou dulminayaa xuduudda ilaahay markuu tallaabayo wax dilayo wax qarbodayo wax bi'inayo isagii baa isdulminaya nicamtii ilaahay buu dafirayaa waana kafaar mid jexdinaya oo dafiraya nicamta ilaahay labadan siiqo waa siyaqulmubaalaqa la yidhahda siiqooyinka mubaalaqada weeyaan waa daluum oo facuulah iyo kafaar oo facaal ah waa min siyaqi lmubaalaqa weeyaan ina alinsaana la daluumun kafaar baa ilahi yidhi subxana wa tacaala hadda midkii gaalka ahaa toos beeba isaga ugu dhacaysa iyo qof kasta oo insaanoo sifadaa laga helo intaa rabbi markuu inoo tilmaamay subxaana wa tacaala oo la inoo sheegay waxaa halkan lainoo sheegayaa nebiyullaahi ibraahim oo suuraddaba loogu magac daray oo abal abal ambiyaa wey ambiyada aabbahood halkaasaa ambiyadu madhaah abtiriska nebi ibraahim calayhi salaam towxiidka kor yeelay asnaamta jejebiyey waxaa la tilmaami doonaa kuwa daalimiinta ah meesha ay ahaan doonaan maalinka qiyaamada iyo dhibaatada ku dhici doonto qaala tacaala ilahi wuxuu yidhi wadkurka sheekay id waqti qaala uu yidhi ibraahim nebiyullaahi ibraahim waa qalbi jilicsanaa ina ibraahima laxaliimun awaah aad u qalbi jilicsan buu ahaa oo turid badan oo naxariis badan marka intaanoo duco meeshii lagu arko intaasoo duco rabbanaa iyo rabbi baa ka buuxda marka intaanoo duco baa halkan isdaba taalla waxaa ka sheekaysaa nebi ibraahim markuu yidhi rabbi yaa rabbi rabbigayo ijcalyal haadalbalada beledkan iyo magaalkan aaminan ilaahu mid aamina ka dhig beledda amni ilaahu magaalo aamina oo dadka maka jooga aan cabsi ku jirin ilaahu magaaladaa ka dhig wajnubnii ilaahu aniga iga dheeree iyo wabaniya awlaaddayda awlaaddayda iyo wiilashayda an nacbudda inaan caabudno al asnaama asnaam aniga iyo ilmahayga wabaniya an nacbuda alasnaam ilaahu waxay ka dhigan tahay towxiidka iyo islaamnimada yaa nagu sug weeyaan haddee dadkii guud oo ka farcamay dee ahlu tawxiid ma wada noqone laakiin saasuu nebi ibraahim ku duceeyey rabbi yaa rabbi rabbigaydoba yirmisna innahunna asnaamtaani adlalna waxay dhumiyeen kaiiran wax badan oo min annaasi dadka ka mid a ilaahay oo asnaamtaan wax tiradii ka batay oo khalqi ah ayay dhumisay waana y dhagaxyo meel iska taagtaagan aan hadlaynba ummaddiina waa dhumiye waxaan asnaamtaana ilaahay in tiradii ka badatay oo binu aadanah ilaahu bay dhumis faman tabicanii ilaahu kii i raaca fa innahu isagu minii aniga xaggayga ka ahaada towxiidkuu kaas ku sugan yahay waa ahludiinkayga waman casaanii ilaahay kii i caasiyana fa innaka adigu ilaahayow qafuurun dhaafid badanaa tahay raxiimun naxariis badana fa innaka yaa rabbi qafaaru dunuub dembi dhaafaa tahay ilaahay raxiimun bilcibaad ilaah addoommada adaa urtura u naxariisa taasaaday kuu taallaa rabbanaa rabbiga nagiyo rabbanaa yaa rabbanaa innii anugu askantu waxaan dejiyey min duriyatii duriyadaydii qeyb ka mid a rabbanaaduu celcelinayaado wuxuu rajaynayaa rabbanaadaa badan in lagu aqbalo ilaahay buu magan gelayaa ilaahayow ehelkaygii qayb ka mid ah ayaan dejiyey biwaadin tog oo hayri dii zarcin zarci mid u saaxiibay hayrkiis tog aan wax miro iyo beeraa lahayn ayaan dhigay cinda beytika gurigaada agtiisa almuxaram ilaahayow beydkaada kacbadaada beydkaada muxaramka agtiisa ayaan duriyadaydii qeyb ka mida dhigay ilaahayow waxay ahaayeen kuwaas wiilkiisa ismaaciil ahaa iyo hooyadii dhashayoo haajiro ahayd ilaa haajiro iyo saara baa xoogaa dhex mara leanna haajara waxay dhashay ismaaciil markaasaa xoogaa waxaa ka masaydhay baa layidhi xaaskii labaad oo nebi ibraahim saaraa la dhihji markaasuu kala raray ismaaciil iyo hooyadiis buu shaam ka soo kaxeeyey makow keena geed weyn oo halkaa ku yaallo meesha zamzamka agteeda ah ayuu halkaasoo dhigay sidaa markii ay dhacday waa isaga dee halkaa ku barbaaroo hadba nebi ibraahim u imaan jirayoo carabiyadii ismaaciil halkaa ka bartay oo ku guursadayoo qolo kale oo meesha iska marayso safaroo reer jurhum la dhihi jiray soo degeenoo qisadii dheereedoo dee xadiidku sheegay wuxuu yidhi ilaahay oo halkaasaan dhig rabbanaa yaa rabbana marka makoo dhan baaba waxay tahay baa layidhi biwaadin hayri dii zarci hadda tog gaara oo saa u dhuubanoo meel maraba habaa ka fiirin baa lagu leeyahy ahla haada alwaadi markay dhahayeen odayaashooda iyo meeshaan makoo dhan baaba saa iska ah meel dee togahoo jeexanna way jidhaa oo biyomareen ah weyn oo kacbada saa u gasha biwaadin hayri dii zarcin cinda beytika almuxaram rabbanaa yaa rabbanaa rabbiga liyuqiimuu inay oogaan alsalaata salaada inay oogaan ilaahayow say kuu caabudaan oo salaada u oogaan ayaan togaan halkan u dhiga ilaa wax ka fiican ma jiro waalidkii iyo ilmihii iyo waxaasuu wada tukanaya oo cajiib ah ilaahay ujeedku waxa weeyaan liyuqiimuu inay oogaan asalaata sidaa markuu yidhi ducadiibuu sii wada wuxuu yidhi fajcal ilaahow yeel af-idatan qalbiyaal oo min annaasi dadka xaggiisa ka ahaatay tahwii mid jecel ilayhim xaggooda tahwii mid usoo hiloobaysa oo usoo cishqinaysa oo usoo degdegaysa ilayhim xaggooda ilaahay buu baryey in halkaa la jeclaado waxaa la yidhi hadduu dhihi lahaa fajcal af-idatan naas ilaahu dadka qalbigooda ka dhig hadduu saa dhihi lahaa usan mintaa geliyeen waxaa dhici lahayd baa la yidhi reer faaris iyo reer ruum meel laga maro makoo dhan iyo waddankao dhan zaxmad iyo ciriir buu noqon lahaa laakiin hadda dadka muslimiinta keliya imaanaya oo waxa weeyaan fajcal af-idatan oo min annaas ya min bacdi annaas waa kuwee waa muslimiinta sidaa iyadoo ay tahay oo hadda xaramka muslimiin cidaan ahayn aan loo ogolayn baa waxaa iska dhacaysa inay dhacdo marmar inay kuwa kusoo dhex dhuuntaan kuwa gaalooyin iyo balaaye iyo waxaas magacyo muslim iyo inta la soo baxaan ama jinsiyada muslima ay sheegtaan siyaalo maaragtay baas oo basaasnimo ah inay ugu soo dhex dhuuntaan iyagoo aan la ogeyn fajcal afidata min annaas sidaa markuu ku ducays tahwii ilayhim marka maka waa la iska jecelyahy naf iyo maal qofku inuu la aado buu danaynayaa baynamaa haddii qofka adduunka kale meel ka mida la yidhaahdo xataa wax kastaa lagaa bixinayaado kharashkaada iyo maalmaha wafdiga tahay iyo tayidkaada iyo diyaaraddaada kulli waa la qabaa emow laga yaabo inuu diido usan aqbalin yidhaa ma aadayaan waddankaa ama meeshaas halkaana isagaa raba wax kasta inuu la aado uu ku bixiyo fajcal afidata min annaas tahwi ilayh warsuqhum ilaahu ku arsaaq min asamaraati midhaha xaggooda ilaahu mira sii meeshu mira kama baxaane lacallahum yashkuruuna say kuugu shugriyaan ama lacallahum waxay mudan yihiin ilaahu yashkuruuna inay kuugu shugriyaan ducadaa weyn ayuu nebiyullaahi ibraahim ilaahay ka beri markaasaa hadda maxaa dhacaysa mirihii baa la keenaya mirana meesha kama baxaan adduunka ummadda ka imaanaysa mirihii baa la keenaya halkan qofka ka tegay waxaa laga yaaba inuu wuxuun alaab iska sii qaato miro iyo wax iska sii qaado xagga geeyo ama xaaji la socdo ha siiyo ama hadduu doono ha gato kuwii iibka ahaa waa la keenaya ya amaraatu kulli shay yujbaa ilayhi amaraatu kulli shay ilahay ducadii waa aqbal rabbanaa yaa rabbanaa rabbiga nagi sheikh baa kitaab ka qoro wuxuu yidhi maanta maka caasimadaha adduunka ugu waaweyn oo ugu xadaarad badan sheegta waxyaalaha laga helo baa laga helaya dhammaan oo macnaha cunooyinka iyo miraha iyo nidaamyadaas rabbanaa yaa rabbanaa rabbiga nagiy innaka ilaahayow adigu taclamu waxaad og tahay maa nuqfi waxa aan qarinayno iyo wamaa nuclinu waxa aan daahirinayno rabbanaa innaka adigu taclamu waa og tahay maa nuqfi wax aan qarinayno oo qalbiga nooga jira oo aan siraysanayno iyo wamaa nuclinu waxa aan daahirsanayno wamaa yakfaa kama qarsoona cala allaahi ilaahay min shayin shayu ilaahay shayna kama daahana kama qarsoona fil ardi ardada dhexdeeda walaa fi samaai samada cir iyo dhul meelnaba meeshuu doono shaygaa ha joogee wax ilaahay ka daahan ama ka qarsoon haba yaraatee ma jiraan alxamdu mahad buu yidhi lilaahi ilaahay buu xamdi u ahaaday alladii allahaasoo wahaba hibeeyey lii aniga nebi ibraahim baa hadlaya allah mahadlib alxamdu lilaah mahad iyo xamdi alla u ahaaday alladii allahaasoo wahaba ii hibeeyey lii aniga calalkibari xaal aan ku sugnahay macalka calaada bimacnaa maa calalkibari macalkibari xaal aan ahay weyni maceb anoo duq weyn ah allaha ii hibeeyey oo isiiyey ismaaciila ismaaciil isiiyey iyo wa isxaaqa isxaaq allaha isiiya mahad iskale anoo da oo sheekha weyn da weyn gaara labadaa allaha isiiye ismaaciil baa la siiyey waxay tilmaamayaan inuu sagaashan iyo sagaal sano jira isxaaq baa la siiyey isagoo waxaa la leeyahay boqol iyo labiiyo toban sano jira markaa saddex iyo toban sanay kala wen yihiin labadood saddex iyo toban san ayay kala wen yihiin ina rabbii ilaahay ina rabbii aniga rabbigay la samiicu ducaai ducada alla maqlitaan badan wey la samiicu ducaa ilaahay waa mid samiicu ducaa mujiibu ducaa ya wuxuu ajiibaa ilaahay mujiibun liducaai man dacaahu ciddii tuugta tuugmadeeda ilaahay waa yeelaa adigu si dhab ah qalbigaadaan meel kale jirin ilaahay u bari ilahay waa ku aqbalaya rabbi yaa rabbi rabbigaygiiyow ijcalnii aniga iga yeel muqiima salaati salaada midooga ilaahayow iga dhig ducadii lixaad wey wa min duriyatii duriyadayda xaggeedana qaar ka mida ilah kuwa salaada oga ka dhig yaa rabbi salaada kuwa xafida aniga iyo duriyadayda ilaahayow ka dhig waxaa la yidhi haadihi khayru dacwatin yadcuuha almu'minu liwlaadih waa duco midda ugu khayr badan qofka muminkaa uu ugu duceeyo ilmihiis ilaahayow salaadaada annaga iyo ilmaha iyagaba kuwo ooga ilaahayow naga dhig sidaa weeya ilaa salaaddu waa cimaaduddiin taa weeye rabbanaa yaa rabbanaa rabbiga nagayo wataqabal ducaa'i ilaahay iska kay aqbal wey wataqabal ducaa'i ilaahayo ducadayda ye ilaahayo aqbal wey ilaahayo ajib rabbanaa wataqabal ducaa sidaas weeyaan intaa markii la sheegay oo ay ducadii weli sidaa ay kugu socoto rabbanaa wataqabal ducaa'i rabbana kfir lii rabbanaadoo ka jira meesha rabbanaa yaa rabbanaa rabbiganagiyow ikfir lii ilaahayow aniga ii dhaaf waliwaalidaya ilaahayow labadii aniga i dhashayna ilaahayow dhaaf walilmuuminiina ilaahayow muuminiintana u dhaaf muuminaadkii gabdhihiina meesha ku jiraan baabuliktifaa raggaa lagu kaaftoomaya yowma maalinka yaquumu lxisaabu xisaabka uu istaagaayo xisaabku imaanayo ducadii toddobaad wey bal hadda u fiirso ducadii hadda wuu caam yeelay rabbina rab rab yaa rabbanaa ikfir lii aniga wey waliwaalidaya waa intuusan ogaan aabbihiis inuu xaaladiisu aysan fiicnayn ilaa nebi ibraahim aabbihiis xaaladiisa waa laga sheekeeyey falamaa tabayana lahu annahu caduwu lilah tabara'a minhu yaa taa halkaasay taallaa waa ka hor waxaa laga qaadanaya hooyadiis inay habboonayd oo iyadu fiicnayd lagama reebin iyada iyadu waa halkaasaa iska taalla rabbana kfir lii waliwaalidaya walilmuuminiina yowma yaquumu lxisaab ducadoon la camimana aad bay u fiican tahay baa lagu leeyahay oo si guud loo duceeyo sidaasba u duceeyey lama fogaysanayo buu leeyahy qushayrigu hooyadiis in ahayd gabar muslimada ilaa iyada lagama hadline marka nebi ibraahim sidaas buu ahaa ilaahayna saasuu ugu aqbalay darsigeenna intaa isku eegyahay wallaahu subxaanahu wa tacaala aclamu bisawaab